magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan maanta waxaa laga raafayaa oramadii ku noolayd gudaha magaalada hargeysa raaf ka dhan ahaa ayaa ku bilowday oo lagaga bixinayo guud ahaanba somalilan arrintan ayaa waxay imaatay daawadayaal dhowaan marka mid ka mid aha dhallinyarta ka soo jeeda qoomiyadda oramada oo xilli uu tegey magaalada hargeysa qoraal uu ka qoray uu ku sheegay in hargeysa berbera ilaa boorama ay tahay dhul oromo haddaba dhallinyarta reer hargeysa iyo sidoo kale reer somalilan guud ahaan aad ayay uga cadhoodeen hadalkaasi waa ayna ka falceliyeen wiilkaasi oromada ha baahiyey iyaga oo gadoodsanna waxa ay kula dhaceen maamulkii maantana waxaa ka hadlay badho saabka magaalada hargeysa kaasoo si cad u sheegay in oromadu ay yihiin dad wuxuush ahaa dad boob iyo dhac ku caanbaxay islamarkaana magaalada hargeysa ay noqotay meel amni darro ah waxa uuna sheegay in la raafayo oo laga sifaynayo guud ahaanba ee gudaha somalilan bal badho saabka muuqaalkiisa aynu wada daawanno oromadu waa aafo kale oo dalkeenna ka jirta runta marka loo hadlo wax laga qarsan karana indhaha laga qarsan karana maaha oromadu anigu marka aan il aqoon-yahan aan ku eego een xadheen lafaguro waxaa iila muuqataa inuu yahay waa cabsida aniga iigu weyn ee dalka kan ka jirta waa waxa weeyaan waa oromada ajnabiga qulqulaya ee sida daadka waddanka usoo gelaya in tala qaran laga yeesho ayaa iyadana loo baahan yahay waxa weeye dhibaato weyn weyn bay nagu hayaan waxay ka qayb qaadanayaan tuuganimadii waxay ka qayb qaadanayaan haddii ay bankuu rooyahayay burcadnimadii bay ka qayb qaadanayaan moobilada la dhaco way ka qayb qaadanayaan waxay ka qayb qaadanayaan oromadu in loo dhaadana ay u baahan tahay inay derbajiifyada ugu badan yihiin oo habeenkii saqda dhexe marka ay tahay ay dhexamoodaan ayay xashiish iyo wax shidanayaan qoryo shidanayaan waraaqa shidanayaan dhulka aagaasa laga yaaba markaa inay gubaan markay gubaanna way ka baxsanayaan oo way ka yaacayaan meeshii oo gubanaysa unbaa la arkaya buurihii baa la ysku haystaa waayahay kaas aad arkaysaanna waa badho saabka magaalada hargeysa oo ka hadlaya ee oramada iyo weliba dhibaatada ay ku hayaan dadka shacabka ah waxa uu sheegay xashiish iyo balaayo inay cabbayaan habeenkii dadka ay dhacayaan magaaladiina ay ka dhigaan mid abni darro ah haddaba wiilka meeshan ka muuqda ayaa boggiisa facebooka ku baahiyey qoraal ay dadka reer somalilan aad uga cadhoodeen kaasoo ku sheegay in somalilan iyo hargeyso ay tahay dhul oromo waxaa sidoo kale uu sheegay in dad aqoon-yahanno ahaa oo taariikh leh in ay ku sugan yihiin ama ay ku aasan yihiin ee magaalada hargeysa wiilkii mar kale ayuu muuqaal maanta soo duubay markii uu ka war helay in qowmiyaddii uu ka soo jeeday ee oromada ee ku sugnaa gudaha somalilan raaf lagu bilaabay isaga oo markaas u horseeday dhibaato ee oromadii ku nooleed ee magaalada hargeysa muuqaal ayuu soo duubay waxa uuna leeyahay si khaldan ayaa la ii fahmay si khaldan ayaa hadalkayga loo fasiray ma ka hadlin ani hargeysa annagaa iskale iyo somalilan laakiin taariikho kale iyo waxbaan baadhayay maadaamoo nin qoraa aan ahay ayuu yidhi waxa uuna sheegay dhowaan markuu hargeysa tegay inuu booqday mid ka mid ah dadkooda taariikhda leh oo agagaarka magaalada hargeysa ku aasan haddaba arrintaas isagoo beeninaya sidoo kalena sheegay in dadku ay aad ula soo hadlayaan ayaa waxa uu yidhi sida tan joogtaan baan idinku salaamaya shalay laga bilaabo xalay ilaa saaka waxa social media ama baraha bulshada reer somaliland khaasatan reer hargeysa wareegayay muuqaalo aan anigu hargeysa waqtigan joogay soo duubay iyo sawiro aan somaliland anigoo jooga aan iska qaado barahayga bulshada soo dhigay waqtiga aan hargeysa booqday waxay ahayd bishii lixaad sideed laatankeedii ama juun sideed laatankeedii ee labadii kun iyo shan laatan sababta aan hargeysa u booqday waxay ahayd waxaan ka shaqaynayay muddooyin dhan taariikh uu leeyahay nin lagu magacaabo sheekh bakri sabalo kaasoo ahaa mid ka mid a culimada diinta islaamka ah, faafinaysay dhanka kalena ahaa ninkii qoray farta af oromada ama qoomiyadda oromada farta ay ku hadlaan ninkii aasaasay ee qoray kaas oo waktigii guumaystaha hargeysa u guuray muddo badanna hargeysa deganaa ilaahay amarkii qadarka allana halkaa uu ugu yimid oo uu halkaa u dhint- halkaa ku dhintay halkaana reer somalilan iyo ormada halkaa degani ay ku aaseen waqti dheerna ay kasoo wareegtay intii lagu aasay haddaba sababta aan u tagay oo ahayd ninkaa taariikhtiisaan baarayay ugu dambeyntii markaan taariikhtiisa baaray waxaan ogaaday inuu hargeysa ku aasan yahay maadaama aan taariikhdiisa ka daba socday waxaan rabay goobta uu ku aasan yahay inaan anigu dhacyahay uu soo arko dadkayga ama bulshada uu isagu soo halgamay aan ogeysiiyo waan tagay waan soo duubay ummaddeedana waan soo ogeysiiyey hargeysana sawiraan baan kusoo galay runtii anigu qoraalka aan soo qoray iyo muuqaalada aan soo duubay garan maayo in si khaldan la idinku fasiray ama si khaldan la idinku turjumay marnaba anigu kama hadal somalilan oromaa le somalilan oromo male somalilan waa dowlad dhisan dal leh shacab leh dowlad leh dhaqan leh oo cidina aanay dumin karin anigu marnaba qorshahaygu ma aha dumista somalilan xataa awood uma lihi inaan somalilan eh, faaraheeda galo sababtoo ah somalilan waa dal weyn oo jira oo bulsho intaa leegi ku dhaqan tahay anigu abaal baan u hayaa somalilan iyo reer somalilanba marka laga yaabaa in si khaldan laydinku tu- ku turjumay oo si khaldan laydinku sheegay hadalkayga laakiin waxaan idin ogeysiinayaa marnaba qorshahayga iyo shaqadeeda xataa kuma fikirin labada bulsho ee wada nool inaan isku duro ama isku dhiciyo saas darteed waxaan idinku codsanayaa ilaahay ka cabsada been abuurka aada samayseen ee dad badan social media iska daba qaadayaan waxaan idinku codsanayaa inaad iga joojisaan marnaba hawshaa la igu sheegay ee laiga daba kacay gacan kama lihi dadka waxaa ka shaqaynayana waxaan idinku codsanayaa inaad dulimaadka iga joojisaan dadka halkaa ku dhaqan ee darteed u dhibaataynaysaanna inaad dhibaatada ka joojisaan labadan shacabi waa laba shacab wada nool wada cuna wada caba taariikh dheerna soo wada leh ma aha dad aan anigu maanta kala fujin karo qorshahaygana ma aha inaan kala fujiyo waxaan idinku codsanayaa mar koobaad mar labaad iyo mar saddexaadba been abuurkaa layga sameeyey in layga joojiyo si khaldan ayaa lai fahmay waxaan idinku codsanayaa haddii ay jirto su-aalo ay ii qabaan reer somalilan wixii ku saabsan somalilan iyo oromaba oo aan wax khaldan ah haddaan aan ka hadlay diyaar baanu ahay Eh, su-aal kastoo aad i weydiisaan inaan waayahay kaada aad arkaysaan waa wiilka hadalhayntan iyo xiisadani ay ka bilaamatay iyo in eh, dadka qoomiyadda oromada ka soo jeeda maanta laga raafo magaalada hargeysa sida hadalkiisa ka muuqata waa uu beeniyey qoraalkiisii barta facebooka uu ku soo baahiyey ee uu ku sheegayey in hargeysa iyo somalilan ay yihiin dhul oromadu ay leedahay haddaba eh, dawdayaal haddii aad ogeydeen in deegaanka soomaalida iyo jigjiga ay orommadu soo buux dhaafiyeen islamarkaana dhibaatooyin xooggan ay dadka shacabka u geysanayaan waxay u gudbeen waddammada kale sida somalilan iyo soomaaliya halkaasoo dhibaatadoodii ay ka sii bilaabeen orommadu waxa ay rabaan in ay isku fidiyaan dhammaan dhulka soomaaliyeed si ay ugu tarmaan ee dhowaan ama mustaqbalka dambena ay lahaanshiyaha dhulkaasi qayb uga noqdaan haddaba ee orommadu waxa ay sheegayaan haddii qofka ee etoobiya taga xaggee ka imaatay haddii la yidhaahdo oo qofka somalilan uu ka imaado waxay u yaqaanaan ee, een, herar bay u yaqaanaan bariga herar bay yay ku leeyihiin hargeysa berbera ilaa ee, boorama in iyagu ay leeyihiin oo dhulkoodii uu yahay ayay isku arkaan waana ujeedda markaasi ee cad oo la fahmi karo in orommadu hadafkeedu uu meel dheer yahay islamarkaana soomaalidu aysan fahamsanayn haddaba orommadu dawdayaal ma aha dad shar yar ma aha dad ee dhib yar meesha ay tagaanba dhibaato ayay bilaabaan hadda waxaa la sheegayaa magaalada hargeysa in muddooyinkii u dambeysayba ay ka wadeen ee tuugannimo in ay ku dhex isticmaalaan xashiish iyo balaayo aan looga baahnayn oo kontrabaanba ka ahaa ee gudaha somalilan sidoo kale waxa ay bannaysteen boobka iyo dhaca hantida kuwaas oo si tuugannimo ah habeenkii ay ugu dhacaan xaafadaha iyo sidoo kale goobaha dukaamada ganacsiga haddaba ugu dambayn maamulka somalilan ayaa ka hadlay waxayna sheegeen intan ka badan in aan loo dulqaadan karin oo la iska dulqaadi doono shakhsi kasta oo soogalooti ah oo qoomiyaddaasi oramada ka soo jeeda raaf ayaa maanta ka bilowday sawraanta iyo muuqaalada laga helaya magaalada hargeysa waxa ay muujinayaan in dhammaan ee laga bixinayo goob kasta oo ay kaga sugnaayeen magaalada hargeysa hargeysa oo keli ah ma aho dhammaan ee gobollada kale ee somalilan ee ay ku sugan yihiin oramada ayaa dhammaan laga bixinaya waxaana lagu celinayaa halkii ay ka imaadeen iyo gudaha dalka etoobiya inkasta oo dadka shacabka iyo deegaanka soomaalida ay dhibaato ku tahay in somalilan laga soo tarxiilo oramadii ku sugnayd haatan waxa ay saldhig ka dhigan doonaan ama ay geli doonaan magaalooyinka qabridahar ee wardheer ilaa jigjiga kuma laabanayaan sida iska cad ee dhulkii ay ka imaadeen oo dhowaan ay ka soo tageen islamarkaana tahriib aan ay uga soo baxeen haddaba haddii laga soo raafo magaalada hargeysa waxa ay tegayaan gudaha deegaanka soomaalida inkasta oo dadka shacabka aysan ogolayn haddana maamulka deegaanka soomaalida ayaan ahayn kuwo aan weligood ka hadlin ayaan ahayn kuwo weligood ka hadlay arrinta dhibaatada leh ee oromadu ay dadka shacabka ee deegaankaasi ku hayaan marnaba kama hadlaan waxaad maqashaan habeen walba qof baa moobeel laga dhacay qof baa la ciijiyey hooyo soomaaliyeed ayaa wax laga dhacay ee dahab baa la dhacay waxaasoo dhan waxa ay u badan yihiin daawadayaal ee dadka qowmiyaddani oromada ka soo jeeda ee magaalada jigjiga aad ugu soo badanaya hargeysa waxa ay tusaale u tahay sida ay u dhibaataynayaan dadka iyo go'aanka ay qaateen laakiin jigjiga maamulka ayaan u ogolaanayninba in hal shaksi oo xataa fal argagixisnimo leh haddii la arka isagoo samaynaya in wax lagu sameeyo ama ilqaloocan lagu fiiriyo oo mararka qaar markii ay meel dhibaato ay ka geystaan ama dhacdo ay ka dhacdo hay-adaha booliiska markay dabagal ku samaynayaan mararka qaar amar ah waxaa la siiyaa in ay faraha ka qaadaan oo dulmigaasi ay sii wadaan cabsi laga qabo dhanka federaalka maadaama oramadu xilka ugu sarreeya ee dalka iyagu ay ku fadhiyaan cabsi noocaasa ayaa jirta oo dhanka maamulka sare ee deegaanka soomaalida hase yeeshee oramadu waa dad mar walba dhibaato u jooga waa dad mar walba dadka dhiba haddaba magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan waxaan filayaa in aan mar dambe lagu arki doonin oramo inkastoo aad ugu soo bateen oo aad u tiro badan yihiin oo gurye iyo adduun ay ku leeyihiin haddana waxaa la qaatay go'aan ah in dhammaan laga bixiyo gobollada ay kaga sugan yihiin gudaha ee somalilan intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa daawadayaal daawashada muuqaalka haddii aad halka nala soo gaadhay ku mahadsanid muuqaalka noo lay gareeya siina sheer gareeya oo la wadaaga saaxiibadiin taniyo muuqaalka xigidnaha ku kulmi doonno sidaas iyo ammaana allah